markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington cashi ibraahim aadan ayaana inoo haysa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caawa caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa waxaan idin bisinkiiyo gurdahee baxsantaan waran la ahaa mid baabuurta kaxeeye mid bukaanka dabiibiyo midkaa boostada jooga ayuun baan u baqnaayoon cilmi baahsan lahayna badarkooda kaseeto waa wada borfesorada haddooda adkaa yacni kuwa boostada iyo ka shaqeeya iyo kalkaalisooyinka iyo kuwaasaa nagu aqoon yar waa faarax cabdi kaariye oo ah hal abuuro degan magaalada toronto ee dalka kanada oo caawa nala wadaagaya mid ka mid ah maansooyinkiisa waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa aabbahay horta waa ku faani jiray maasha allah waan jeclahay aabbahay allah u naxariisto heesihiisa ma qaado laakiin aabba heesihiisa aad baan u jeclaa weliba markuu hees hanaano garnaaqo aniga iyo kacalabay hanaano garnaaqo hees aad u jeclahay waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabe faarax cabdi kaariye waa hal abuuro soomaaliyeed oo degan magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu sameeyaa maansooyin ka hadla bulshada wadaniyadda iyo kuwo kale caawa ayuu marti igu yahay barnaamijka caweyska washington qaybtiisa hore halabuuradu waxay yidhaahdaan maanta ku sheekayn mase suugaan ku sheekayn yani qofkii inuu laba qof oo kale oo sheeka dhex martoo kale mid ah uu iska dhigaayo labada qof oo isu jawaabaya aad iyo aad marka waxaan ku bilaabaya mid na dhex martay layidhaha isbarasho oo dhalinyaro ah run ahaantii waxay ahayd caashoy qisadaasi waxay ahayd wadanka canada dhalinyarada cusub oo waayihii dambe soo galay waxaa lagu yidhaahdaa macnaha waxaa lagu magacaabaa gala canada marka gala canada anigii ah iyo gabar yani wadanka dadkii ku dhashay mase sida dadka qaar ba u yaqaanaan say wallaahida ah ayay dhex maraysay waxay ahayd marka way wareysanaysaa yani dhalinyaradina hadda wadanka soo galay maxaa tihiin ma dad wax bartay oo aqoon lahoo shaqaysanayo mase dad iska maaragtay iska baashaalo maxaa tihiin marka casho halkaasa waxaan ka dhex arkay fursad ah haddii gabadhaani maadaama ay dhalinyaradii rabto inay ogaato inay yani haddaan idhaahdo keligay ayaa saas oo waxbaan bartay oo xagga ah oo khatar ahayo in yani meeshii soomaalida ay dhihi jireen yani nin isfanshawaari isbogtay marka dhalinyaro oo dhan inaan u ammaano kadibna de marka ugu dambaysa marka waxay ku bilaabanaysaa caasho ayada saasha ugu bilowda waxaa tiri bisinkaan ku bilaabo oo ku bineeya tixdee baxsanow in adeer dadkugu isbartaayo magacayna ballaaran bulshadan ka maqlo dadkii way u bogeen oo beledkii qabsateen balwarkiina isii haye rag aqoonta bartoo cilmi baahsan lahoo isku biirsha taloo baraaraha adduun inay beegsadaan u baraatamo isbogaadsamaya mase warshadahan bagaashkii backafiifta sameeyaad baxsanow ku jabteenoo raggu waaba bestii oo bawdiyaha kala duuloo baridii iyo dhabarkii baa midba meel u boqon waxaan idhi bisinki iyo gurdahee baxsantaan waran la ah raggan baa hadda weynee magacoodu ballaartay waa wada brofesore iyo bilgeyd aad u sarreeyo barkood uu cilmi gaadsho b h d da wataan oo bayloodka u diyaara ee mid baabuurta kaxeeye mid bukaanka dabiibiyo midkaa boostada jooga ayuun baan u baqnaayoon cilmi baahsan lahayna badarkooda kaleeto waa wada brofesorada haddooda adkaa yani kuwa boostada iyo ka shaqeeya iyo kalkaalisooyinka iyo kuwaasaa nagu aqoon yar hay waa la booteynayaa marka waa bishaaro waa bishaaro wanaagsan waxaa tiri bilkhayr aan ku dhehe bilaahi caleyg adoo beenta ka dhowray bal warkooda isii businesskan ka helaayo rag badeeca yaqaano oo dunida u boqolo hadba meel ku balweeyo baalweyntii oo gufaaya oon baqay lagu sheegina baxnaanaynta yaqaanee baabuurkii u dambeeyey iyo beeniskii u sarreeyey sida buudka u qaateen il markii ay la boodaan busta ay ku yar duusha badalaada ku jiraan ka buuxaa barbaarta warkooda isiya waxaan idhi busineskaad ka hadlaysiy beecsaraadka adduunka biladay ku wataanoo rag busineskaad ka hadlaysiy beecsaraadka adduunka biladay ku wataanoo rag baqaaralahoo batrool iibin jiroo beeca aad u yaqaana oo mushaarada aqoonan weli baahay ku seexan baalweyntiina u buuxday barbaarkii ku jiraana baxsanay balogow waxay tiri waa bishaaro wanaagsan bilkhayr aan ku dhehe bilaahi caleyg adoo beerta ka dhowrada warkooda isiye balwadaa nacbahee kuwa buugsha sigaarka shiishadii balbalshee qaadka baallaha gooye bargo u ku jira biilku uu ku yaraado baanda weeye basaaraddah wadaag la ahoo habeenkiina barkeeyo barqadiina hurdee saxaad biil ugu noole baryo aan ka xishoona beenta uun dalbalaya ma ku jira ka buuxaan barbaarta balwarkooda isiin waxaan idhi barbaarteena wanaagsan ee baaxadooda la yaabay inaan beenta ka sheegaa bilaahi caleyh baxsani ma haboona bal wadaad ka hadlaysay bulshadii bar hadlaysay baadigoob lagu raadso inay beesa ka dhiibaan baxsan ay iska daayo bilaash haddii aad ugu keento bushmaha duma saaraano baadil bay u arkaan ay waxay tiri waa waa bishaaro wanaagsan bilqaar aan ku dhahay bilaahi caleyg adoo beenta ka dhowray bal warkooda isii ninba saasha haweene bahdilkooda yaqaane intuu caashaq ku beero ballantii ka baxeen mid kaleeta la gooda axdigiina ka bayra horaa loo bartay oo waa balaayo qarsoona beer ku taallo yaqaane bohol caashaq intaan ka dhex gooyi lahaa adaan kuu boqradee bilaahi caleyg adoo beenta ka dhowray bal warkooda isii marka caashaay marka meeshii aan reebay markaasay aheedoo inaan ka weex inaan ka weexsho markaas waa ku qasbanaada waxaan ku yidhi marka baxna i dhegeyso raggu waa boqol nooc nafna waa kala baab ee belayer aada u daweyn oo beenta belayer aada u daweyn oo beenta buufin yaqaan iyo birsaani xariif oo boqnogoyntu yaqaan oo habluhu ay ka baqaan oo intuu baydi yidhaahdo markii aad badka caylbartankeeda istaagto hadduu kaaga baxee booliyow kugu beeraa barbaartuu ku jiraayo baxsanay iska fiiri batalaale intaan qudbigaaga la geyn
marka halkii marka- cilmigu ku aasnaa intaan lagu aasin marka run markaan runtaad u sheegaysaa mar hadday ku wakiilatay aada iyo aad aada iyo aad caashay waa gartay marka maasadaasna intaasay ahayd intaan intaan intaan cilmi boodhari meesha ku aasna adna lagu geyin jaceyl dartii calaashaa lagu aasin haa waa gartay iska fiiriyo yacni markaasna aan u arka fursad inay halkaas aniga xaggayga ay tahay waa maanse cajiiba runtii waa maanse cajiiba aad ayaad umahadsan tahay abwaan faarax cabdi kaariye qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaa marti igu ah fanaanada sahraa cumar dhulle sahra waa dhal faneed oo fanka hibo u leh intaanan wax badan idinka sheegin sahra iyada ayaa iskaaga baraysa qofka ay tahay ee aan kusoo dhaweeya marka hore barnaamijka caweyska washington bal dadka haddaad isxusuusiso isu sheegto inta ku taqaani inta kaleba sahra cumar Sa- dhuulle waa qof ma saare cumar duule een, waa aniga een, weliba waxaa iisii dheer aabbo waxaa iisii dheer hooyaday waxay ahayd werihii ugu horreeyey raadi muqdisho faadme hiirf qaliyayax baa i dhashay oo hooyaday ah Wow.
Een, macnaha laba laba taalantiaan isku wataa waaw faadmo hiired markii ugu horeysay ee aan werinimo damcay waxaa laygu yiri een, ah, faadmo hiiradaad usoo dhowdahay markaasaan faadmo hiira tumay ahayd maba aqoonba dadkii dhegaysta dadkii dhegaysan jira kuma jirin markaasaa laygu yiri oo qof aad u cod wanaagsan oo weriye cajiib aheedaa laygu yiri maasha allah Ah, aahe aahe taasi waad asiibtay een, ah, cumar dhuulena waa aabbaha aabahe waayo Allah yarxam.
allah naxariiste naxariista janna allah ka wada waraabiya aabahe aamin iyo aamin inta waalid inta muslim amiin Een, sahro kolleyba een, intaana fankaaga aanan dhowr su-aal oo kooban kaa weydiin wareysi dheer ma aha laakiin waa mid kooban Een, mar haddii dadku ay maqlaan amaba la leeyahay sahro waa ina cumar dhulle cumar dhulle allah u naxariisto aabbaha
sax heese badan uu qaadaa jira oo dad badan ay aada u jecel yihiin Mhm.
kuwo badan oo kamid a heesihiisa aadaan u jecel aniga qudhayda marka kolleyba adna fanaanaad laakiin taada fanka ku biirin waddaa kuusii xaarnayd oo ah inaa aad tahay een, gabar uu fanaan dhalay
sax heesaha uu allah u naxariistay aabbaha qaadi jiray ee inta fanka aadan soo gelin Mhm.
aad aadka u jeclayd inaad qaadqaaddo oo weliba gabdhahaad ugu faanfaanto ee is fanaaniintu dhalin kuwa maxaa ka mid ah Ah, een, aabahay horta waa ku faani jiray maasha allah waan jeclahay aabahe allah u naxariisto heesihiisa ma qaado laakiin aabe heesihiisa aad baan u jeclaa Een, weliba markuu heesto hanaanoo garnaaqo aniga iyo kacalabay hanaanoo garnaaqo hees aad u jeclahay ha naloo garnoqo saara wax yar ii kaada waxaan rabaa dhegaystayaal badan oo laga yaabo in ay muddo hore ugu dambeysay ama kuwo laga yaabo inaanay ka warhayn heesta ha naloo garnoqo iyo heesta ay tahay walaan dhegaystayaasha xusuusiya heestaas wax yar ii kaade
waxaan gocaanayaa waxaan gocaanayaa hal gabooy idiyaay maqlo idiyaay maqlo hanaaloo karnaqo hanaloo karnaqo aniga iyo gaxaladay qofka guwo hoy gacaladaydiyaan lahaa naxabka guwo anigay ku haad iyo colaad ikaysatee anigay ku haad iyo colaad Oh anon gubaynbay tirataayo ikilkishaa hoy anon gubaynbay tirataayo ikilkishaa gafalkii dhaciyo waagii kudu tabay garbisaa ay kabalkii dhaciyo waagii kudu tabay garbisaagudbiyay maqlo gudbiyay maqlo hanaaloo karnaqo hanaaloo karnaqo aniga iyo gaxaladay hanaaloo karnaqo
waayahay hana loo gar noqo waa heestaas allah u naxariistee waa fanaankii cumar dhuulle cali cumar mahdi barnaamijkana waxaa marti ku ah gabadhiisa sahra cumar dhuulle waayahay sahra bal eh, halkaas ka sii soco aa waa hees aada cajiib heestas waa jeclahay een, waxaan kaloo jeclahay heesa heeso badanaan jeclahay aabbe uu qaado ay ka mid tahay wahey waaqlaan ubaxayo cilaan weelaadaya heestas waa jeclahay waa waa laba Marka- la- laba hees oo cajiiba soo qabatay hana loo gar noqo anigii Ah.
jecladay waa hees aada Maasha cajiib oo Allah.
ah oo heesaha quruxda badan ka mid ah u qaada taariikh le u qaada aabbo allah u naxariiste heesta waaqlana waa hees kaloo iyadana cajiib ah een, kuwa aniga aan jecelahay Ah.
intaanan mid ama laba kasoo dhifan bal haddaad labadaas hees aad dib ugu noqoto Mhm.
maxaad ku jeceshahay waxaan ku jeclaa heesahaas taariikh waa be micnaha taariikha soo mara yacni ani hadda kama sheekeyn karo taariikhihiisii oo aad bay u badan yihiin laakiin heesihiisa heesahan ugu jeclahay ahaayeen Ma oo garatay.
oo aad dhegaysan jirtay markaad yarayd ha ma isweydiin jirtay eh, muxuu aabuu leeyahay naloo garnaqo ha wes asigaanba weydiiyaba marka wuxuu yidhi aba waa markii aan xaaska aan isku kacnaa aabahay xaas kastuu qabo hees buu u qaadi jira u ku qancin jira ma garata wow ha marka een, adiga caash waxaan ku weydiin karaa Een, markaan horta taada dhamayno markaan marka- markaan qaybtaada dhamaynaan tayada usoo usoo leexanaynaa
Ay.
mar kale een, waxaan jeclahay sahro adigoo raalli ah inaan dhegaystayaasha haddana aan soo xusuusiiyo bal heestan waaq leh sida isugu dhacaysay laxanka iyo luuqda siduu ahaa dad badan ayaa laga yaabaa inay waa hore ugu dambeysay oo muddo hore ay dhegaysan jireen qaar kalena waxaa laga yaabaa inaanay weligoodba maqalba oo heesta waaqle inay hadda maqal uun u tahay markaa bal labada dhinac baan heesta u cayaaray waxay idin keenay
wahey waa maqlaan ubaxayo fadlan weexaadaya wahey waaqlaan ubaxayo fadlan weehaabaya fadlan weehaabayaayo markii aan kuwaay waashe fadlan weehaabayaayo markian kuway waashe markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona wahey waqlaan ubaxayo fadlaan weecaadaya wahey waniga wakinaye intaan wiqmay weehanaabe wahey waniga wakinaye intaan wiqmay weehanaabe intaan wiqmay weehanaabeen wadkayda cagaha ku doontee intaan wiqmay weehanaabeen wadkayga xagaha ku doontee wadkayga xagaha ku doontee hadmaynu isweheshan doona way wadkayga xaga ku doontee hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaan ubaxayo fadlaan weecaadaya waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagte waxyahayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagte wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werise wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werise warkayga xaruurtu werise hadmaynu isweheshan doona Hey, warkayga xaruurtu werise hadmaynu isweheshan doona wahey waaqlaan ubaxayo aniga anigoo kale anigoo kale ee- heesaha uu qaado een, allah u naxariista eh, cumar dhulle aabaha dhammaantood dhammaantood een, haddaan idhaahdo waa wada garan karaa ama waa wada aqaana ama waa wada maqlay wax layaab lay noqonaysaa laakiin mid ka mid a heesaan aadka u jeclahay waxaa ka mid ah maba garanayo waxaan geystay ka galabsade mala waan gafo igagudo naftay maasha allah waad asiibtay waad asiibtay
Thank iyo inan sidaa ku hagaagsanay